gudoomiyaha degmada matabaan ee gobolka hiiraan bashiir cabdiraxmaan ayaa shir gudoomiye kulan looga hadlayay sugidda amniga guud ahaan degmada matabaan kulanka ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska nabad sugidda iyo xubno ka tirsan maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan taliyaha booliiska degmada matabaan dhame cabdifataax maxamed ayaa ka warbixiyey ujeedka kulanka waxaa shir iskugu yimid maamulka degmada matabaan iyo saraakiisha amniga ee degmada matabaan gaar ahaan booliiska iyo nabad sugidda shirkaas wuxuu quseeyey arrimaha ammaanka iyo ilaalinta guud ee nabadgelyada degmada matabaan iyo deegaanada ku xeeran saraakiisha amniga oo isu yimid iyo maamulka degmada oo iskaashanaya waxay mamnuuceen qodobada soo socda ee hoos ku xusan kow in la dhigto isbaaro degmada iyo deegaanada hoos yimaada ayay mamnuuceen taliska booliiska iyo nabad sugiddo lamber labo in hub sharci darro ah lagu dhex qaato degmada gudaheeda iyo deegaanada dhowdhow ee degmada ku xeeran ayadana ciidamada ammaanku si gooniya ayay u mamnuuceen lamber saddex in baabuurta beensalka ah ama miraayadaha madow lagu dhex wato degmada matabaan ama deegaanada hoos yimaada iyadana waa mamnuuc lamber afar in is-hor istaag lagu sameeyo hay-adaha samafalka ka shaqeeya iyo xarumahooda iyo fadhiyadooda guurguuro ay ku shaqeeyaan ayadana hay-adaha ammaanku way mamnuuceen fiiro gaar ah cid weliba u hogaansami weyso awaamiirta kor ku xusan waxaa laga qaadayaa tilaabo waafaqsan sharciga mas-uuliyad daradii ka dhalatana iyada ayaa qaadanaysa waxaan rabnaa bulshada inay fariintanadaasu gaarto nagula shaqeeyaan weliba waxaan ka codsanaynaa in dadka waxgaradka ah oo bulshada qeybaheeda kala duwan ah sida odayaasha culimada dhalinyarada sboortiska hooyooyinka iyo guud ahaan dadka ku dhaqan deegaanadan waxaa waxu gala oo ay ku noolaan karaan waa nabadda nabadda ayaa naas lanuuga leh waxaan ka codsanaynaa inay nagu garab istaagaan waajibaadkeena inaan gudanno shirkan oo lagu qabtay degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa waxaa looga hadlayay sugidda amniga guud ahaan degmadaasi